jamaal aad baad umahadsan tahay gelinka dambe ee maanta ayay madaxda ugu sareysa dalka iyo hogaamiyaasha ama madaxda maamul goboleedyada shirkii la filayay inay soo gabagabeeyaan maanta ma aysan u suurtagelin waxaana mas-uuliyiin ku dhow dhow madaxdaasi ay noo sheegeen maalinta berito ee gelinka hore inay soo gabagabeynayaan shirka madasha hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya waa gartay waxyaabaha dib u dhaca keenay ee dhinacyadu ay sababtay inay dib ugu riixaan shirkooda maalinta brita maxaa ugu waaweyn baa laleeyahay jamaal ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta nooma aysan xaqiijinin sababaha rasmiga ee ka dambeeya hakadka ku yimid shirka oo la filayay gelinka dambe ee maanta in lasoo gabagabeeyo afhayeenka madaxtooyada dowladda federaalka wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed in kale oo aan la aan la xiriiray ama aan la sheekaystay ama halkaasi aan kula kulmay waxay iyagu ii sheegeen in sababaha dib u dhaca ay tahay shaqadii oo badatay islamarkaana aysan jirin khilaaf u dhexey ugu sareysa dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada laakiin wararka wararka qaaraya waxa ay tilmaamayaan in hogaamiyaasha madasho uu soo kala dhexgalay khilaaf iyadoo aan la ogeen waxyaabaha rasmiga ama khilaafka uu salka ku hayo mar haddii maanta aan wax natiijahahi laga gaarin shirkaasi maxaa xiga oo la filayaa marka maalinta berito ayaa la filayaa gelinka hore in warmurtiyeed ay kasoo saaraan waxyaabaha ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha madasha waxyaabaha maanta laga doodayay oo kale waxaa kamid ahaa guddiyada doorashooyinka iyo howl maalmeedkooda shaqo ama habka ay u shaqaynayaan jamaal waxaa sid mudan in guddigii doorasho ee dhowaan la sameeyey la kala fasaxay islamarkaana dadka ama xubno ka tirsan guddigaasi la sheegay inay yihiin mas-uuliyiin xilal ka haya dowladda federaalk ama maamul goboleedyada sidaasi darteed iyagu aysan noqon karin ama qayb ka noqon karin guddiyada doorashooyinka waxaana ay isku raaceen hogaamiyaasha madasha in guddi doorasho cusub haddana dhowaan la dhiso guddigaasi doorashadan wuxuu noqonayaa aqoon-yahano aan xilligan iyagu qayb ka ahayn siyaasadda oo iyagu ka madax banaan marka dhowaan ayaa la filayaa guddiga doorashada in lasoo dhiso sidoo kale maalinta berita gelinka hore waxaa la filayaa in warmasiyeed ay kasoo saaraan waxyaabaha lagu heshiiyey ama qodobada ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha madasha oo kulankooda maanta uu suurtageli waayey inay soo gabagabeeyaan